aad baad u mahadsan tahay xasuuq kaloo horlaayay ciidamadii hudu ka geysteen marinka khaza muddo afartan iyo siddeed saacadood gudaheeda subaxnimadii hore ee maanto arbaca ah ciidamada gumaysta ayuu u daayaa duuqimo dhowra ka fuliyey magaalooyin iyo deegaano ku yaala waqooyiga iyo koonfurta qidaaca khaza duqeymaha yuhuudaayana waxay si toosa u beegsanayeen meelaha danta guud sida suuqyada madaarista isbitaalada iyo goobaha caamka ay dadka iskugu yimaadaan tanii subaxnimadii hore maanto arbaca ah waxaa ku shahiday marinka khaza konton iyo saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo intaa ka badan ku dhowaad soddon ruux ayaa dhimashayaa dhaawac ku noqday shil ka dhacay koonfurta dalka ethoobiya wararka ka imaanaya dalka ethoobiya ayaa ku waramaya in magaalada arbaminja oo ku taala koonfurta dalkaas uu ka dhacay shil sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira warbaahinta dalka ethoobiya ayaa ku waramaysa in shilkani ka dhacay koonfurta dalka ethoobiya ay ku dhinteen in ka badan labaatan ruux kuwaasoo afar iyo toban ka mid ay ku dhinteen isla goobtii uu shilka ka dhacay halka inta soo harteen ay geeriyoodeen kadib markii la geeyey isbitaalka dadka ku dhaawacmay ayaa iyaguna tiradooda lagu sheegay koo iyo toban ruux wararka ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in dadka ku geeriyooday shilkan ay kusii jeedeen deegaanadooda ku yaala gudaha dalka ethoobiya kadib markay ka soo laabteen kiniisad ku taala arbaminja oo xusid diimeed ay ku qabsadeen ma jirto war rasmi oo ilaa iminka ka soo baxay dowladda xabashida ethoobiya kaasoo lagu xaqiijinayo waxa sababay shilkani hogaamiyeyaasha washington iyo moscow ayaa ku wada hadlay khadka telefoonka iyagoona diiradda saaray sidii loo soo afmeeri lahaa colaadda yukrain madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay dhigiisa ruushka valadimir putin waxaana waa mid ku dadaalayay inuu putin ku qanciyo heshiiska xabad joojintae lagu soo gebagabeynayo colaadda yukrain ka taagan muddada saddexda sano isagoo ku dadaalaya qancinta putin ayuuna trump sheegay in dagaalka yukrain ay ka dhalatay caqabaad aad u fara badan waxaanuu carabka ku adkeeyeen saamaynta dagaalka ay aad u badatay isbuuc weliban ay labada dhinac khasaarayaan in ka badan laba kun iyo shan boqol oo askari waxaana waajib ah buu yidhi in si deg degan loo soo afmeero dagaalka si kastaba trump ayaa lagu waramaya in ujeedooyinka uu doonaya in dagaalka uusoo gebagabeeyo ay ka mid tahay damiciisa ku aadan macdinta qaaliga ee ku jirta dhulka yukrain ugu dambayntii laba sargaaloo yuhuudda ayaa shaqada laga celiyey kadib markii ay ka soo horjeesteen dib u soo celinta dagaalka khaza maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa go'aansaday in shaqada laga celiyo laba sargaal oo ka tirsan ciidamada keedka kadib markii ay ka soo horjeesteen dib u soo celinta howlgalka militari ee ka dhanka marinka khaza sida uu sheegay wargeyska times of israel mid ka mid a labadan sargaal ayaa shaqada laga celiyey arbacadii maanta kadib markii uu baraha bulshada ku soo daabacay qoraal uu ku diidayo inuu ka mid noqdo militariga sababa la xidhiira dagaalka ka socda marinka khaza sargaalkan oo intaaan shaqada laga ceelin ka tirsanaa agaasinka sirdoonka militariga ee yuhuudda ayaa qoraalu ku soo daabacay bartii sykes ku yidhi waxaan diiday inan ka qayb qaato dagaal u adeegaya qawnada qaranka ah kaasoo gebiyaan belidii ku ah danaha dadka israa'iil isagoo qoraalka dambena ku sheegay in laga celiyey shaqadii ciidanka kaydka ahayd sargaalka kale ka tirsan ciidanka cirka ee yuhuudda ayaa isna talaadadii shaqada laga eriyey kadib markii uu qoraal mid ka la mida ku soo daabacay barihiisa bulshada wararkii caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa